dhegaystayaal waxaynu warbixinteennan koobanayno ku soo qaadan doonaa dadweynaha ku dhaqan caasimadda somalilan ayaa waxay ka dareen celiyeen go-aankii ay xukuumaddu wax kaga qabanaysay sixirbararkii baahsanaa ee dalka ka taagnaa iyo weliba xubno ka mida dadweynaha ku dhaqan isla magaalada hargeysa ayaa si kulun uga dareen celiyey faragelinta qaawan ee dowladda soomaaliya ay ku soo qaaday qaranka somalilan labadaasi qodob ayaynu warbixinteenna ku soo qaadan doonaa xubno ka mida dadweynaha ku dhaqan caasimadda somalilan ayaa waxay si faah-faahsan uga warameen islamarkaasina waxay si ballaadhan u soo dhoweeyeen go-aankii ay xukuumaddu wax kaga qabanaysay arrimaha sixir bararka baahsanaa ee waddanka ka taagnaa halkaas sidoo kalena dadweynahaasi ay madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi ay ku bogaadiyeen wax kaqabashada guddidii uu u xili saaray wax kaqabashada sixir bararkaasi waxaana talooyin si wada jir ah ay ugu soo jeedinayeen shacbi weynahaasi guddida tayeynta shilinka somalilan iyo mas-uuliyiinta shirkadaha dahabshiil iyo telesom waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa bismiillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xamse yuusuf cismaan oo ku magac dheer xamse yuniig waxaan doonaya inaan ka hadlo sixir bararka waddanka ka taagan horta sixir bararku waa wax ilaahay keeno waa wax ilaahay markuu keenana se lagu joojiyaa ama lagu bedeli karaa waa shay aad u adag laakiinse waxaan ugu taageersanahay in madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo uu sameeyey bangiga dhexe ee somalilan oo aad iyo aad wax badan uga tari doona sixir bararka waayo sixir bararka waxaa sababaya ilaa iyo de wax sariflayaasha badan ee meel walba wax laga sarrifayo laakiin markaan yeelno central bank somalilan oo wax qabanaya oo isagu lacagta goynaya sarifka hore sarifka dambeba wuxuu noqon doonaa dee waxay noqon doonaa dal aad u jira oo bangiisi iyo lacagtiisba shaqayso madaxweynahan ugu sabatinayaa waanu kusoo dhoweynaynaa inuu sameeyo arrinkaasi maadaama uu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee ku dhiirada inuu sameeyo central bank of somalilan aad baan umahadsantay waa tay magacaagaad ku bilaabi doonta haddii aan aniga aragtidayda fikir ahaan ka hadlo igaga saabsan sixir bararka iyo lacagihii fikirka ay dowladdu soo jeedisay dowladdu aragti ahaan iyadu way dadaalaysay intii ay islahayd dadaal laakiin waxba sixir bararkii kamuu tirin waxaa dhacay jahawareer iyo dadkii oo aan doolarkii uu kusii adkaaday laakiin ilahay waxaynu ka rajaynaynaa insha allah inuu jabo dowladduna ay xal badan oo ay dadaal bay ku haysaa laakiin halkaa waxaa ka haystaa caqabado fara badan oo aan u malaynaya inaan laga fiirsan ama dad u khibrad leh aanay hawshaa gacanta markii hore ka saarin hadda laakiin haddaan anigu aragtahaan cali muuse ahaan aan cabiro aragtidayda waxaan u arkaa insha allahu wax kasta oo loo dadaalaba in laga midho dhalin karo wax kastaoo la bilaabana caqabaday yeeshaan insha allahu caqabadahaana ilahay wuu inoo fududayn doonaa dowladdeennana wixii ay soo jeediso waynu ku taageeri doonaa aragtidayda asalaamu calaykum bismillahi raxmaan rahiim magaciga guulid axmed jaamac marka arrinka haddan aan hanaanta ka wadaago wasaaradda maalidu markay la shiraysay ganacsatada ama ay la shiraysay dadkan ganacsiga dalka gacanta ku haya horta ray ahaan aniga markaan iga otay dowladdu way ku dadegtay inay markaaba taa saadka oon joojinay sababtoo dhaqaalaha dalkeena marka maanta la eego adduunka dhaqaala hanaan dhaqaale ayaa lagu kiciyaa mootay waxaan sixir bararka sixir bararkana wax adduunka iska jira oo ah wax dee maaha wax adduunka jooga wey maaha wax innaga nagu kooban dowladda waxa marka dowladdu markay eegaysay sixir bararka inay joojiso inay ku degdegto saad serviska ummadda jaawareeda ku riday ee ka dhacay in ummaddii muddo badan ay jaawarato waxbana la kala iibsan qofna aan waxba iibsan ayaa horta taasi ka dhacday horta waxaan rayahaan dowladdu dowladdu ku wanaagsantahay dee harnaanka ka qaadatay yaanu rayahaan waxay la wanaagsan ay joojiso dowladdu saad kaashka saad kaashka oo ah qaladda koobaad oo ah inay saadkii kaashkeeni somaliland yaraato inuu ku yaraato asbaabo ah in wixii dee aynu electronic ku isticmaalo saadka dalkeenna sababtoo marka hore saad serfiskan doolarka waxma caqaladaynin laakiin wax caqaladay markii saad kaashka la sameeyey ayay dadku barteen hadda shan laatanka sente hanaanku taagan yahay ama qiimuu joogo ayaa markaa la bartay laakiin markuu shaqaynayay lama aqoon saadka intuu ka taagan yahay doolarka ama intuu ka taagan lama aqoon hal doolar qof diri jiray todobada waan ku bogaadinayaa sidaa ay horta wanaagsan u wadda inay sixirbar ku joojiso waan ku soo dhoweynayaa waxaan leeyahay laakiin dowladdu ha isku noqoto bartaa saad serfiska ama ha joojiso saadka gebigiisaba ama waxa ka qabata baan leeyahay dee sidii hore saadkuwa ama haw socota baan leeyahay saaka waxaan jeclaa inaad dareenkaaga adila wadaagtid arrintaas xirbararka ee go-aanka ay isla qaateen xukuumadda iyo ganacsatada ee wax lagaga qabanayay arrintii lacagta qalaad ee doolarku saameynta ku yeeratay shilinkeena bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa daahir sheekh cumar cabdilaahi arrintaas xirbararka ee isla qaateen sarifka iyo iyo xukuumadda iyo bankiga dhexe koley waa talo wanaagsan ay dowladda wada qaateen laakiin waa arrin ku adag xagga shacibka oo shacibka ku jaawaraysan ilaa imika ma malaynayo inay wax ka bedeleyso dadku lacagay isku bedela ma doonayaan sida doolarka iyo kaashku inay shaqeeyaan dadku waxay ay u hanqaltaageen waxa weeyaan inay ay helaan hoosdhac ku yimaada dollarka siday maciishadooga wax u gooyaan ay kirooyinku wax ay lacagi kiraha ay iskaga damberaan fiiyada ay uga bixiyaan lacag jabanayso doolar jaban u helaan laakiin waxay muuqata markay ay midoobeen dowladda iyo bankiga dhexe iyo sarfayaasha weli inayn waxba iska bedelin oo arrintu ay cirkuwan kasii shariran tahay shicibkina uu jahwareer ku jiro uma malayn inay wax ka bedeli doonto taasi inay hadday sii socoto noocaas
dhinaca kalena qaar ka mida shacbi weynaha ku nool caasimadda somalilan ayaa waxay si kulan uga dareen celiyeen faragelinta ay xukuumadda soomaaliya ay ku soo qaaday qaranka somalilan waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa idinkana culayska hadla allah idinka dulqaado annagana dalkayaga nabadda ee xorta ah noogu duceeya oo noo haneeya ayaanu leenahay waxa weeyaan markaasa ay saa daraaddeed waxaan dowladda xamar leenahay dekeda berbera kuu cuntami mayso dad baa iskale naf rag baa carruur baa agoomoobay dad baa dhiigoogay naftooda u soo horay hooyooyin baa gambaxad u soo qaaday sidaa daraaddeed farmaajo yuu soo hunguraynin dekeda berbere dekeda berbere waxaan ugu hambalyaynaynaa madaxweynahayaga muuse bixi cabdinimariyey uu noogu taliyey ayaan aniguna doonaynaa wixii aan anagu ah saddexda etoobiya somalilan iyo b b well kaay ku shuraakoobeen ay doonayaan ayaan anaguna jecellahay dee qofna madaxweynuhu somaali xil uma horseedayo uma uma qaadayo dan xilla ku jirta markaa waxaanu doonaynaa madaxweynayaga halkaa uu noogu hogaamiyaanu ku kalsoonahay adiguna halkaaga culayska allaha kaa dulqaadee kokow halkaaga waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa dowladayada wanaagsan ee gacanta nagu haysa in ilaahay noo barakeeyo iyaguna ay noo haneeyaan annaguna aan ugu ducaynaynaa waxaan qaraxay waxaan ka dhacaya in ilaahay ka kor qaado annagu xaasidi mayno iyaguna inay faraha naga qaadaan dhibaatooyinkii dadka soo maray somalilan way wada ogyihiin qof yar iyo qof weyn maanta waa wada ogyihiin dhibaatadiina soo martay anigu waxaan joogay gobolka sanaag dhibaatadayna soo mariyeen oo ragga iyaga santarka ku gowrgowracayeen anigu waan taagnaa habeen habeenada ka mida ayay noo soo dhaceen islaamo fara badan oo markaa socon waayey oo aan soo ururiyey ayaa jirtay dabadeedna markay noo soo dhaceen waxay igu yidhaahdeen lacagtii saynaba isdhaa soo saar lacagtii dabadeedna waxay ana idin soo saaraya waxaan siiyay wax dhibaato ah idin gaadhsiin waan ka cararay kasaas ayay ugu fureen ilaahay subxaana wa tacaala ima dilid xero riyaad baan galay yagiina islaamihii way ka tageen waxay yidhahdeen naagtii carartay ayaa qayladhaan geynaysa dee siyaabahaasaan annagu ognahay oo ayna soo mariyeen raggay nagu horgowracayeen annagoo joogna gobolka sanaag dabadeedna dhibaatada ayayna soo mariyeen ilaahay waxaan ka baryayaa farxad ayaa ay gashay weyn markaan somalilan lido waa ismaago xilligay wax duuliyo dugaag uba xaroodaan duulaan la garanayn afka duuban oo nixin guryaha daadafeeyeen saqda dhexe u daateen dad wixii ku nooliya in dheergarad la daabulay iyagoon dembiba qabin dalaqleeyey soodhkii si aan loo dareemayn lagu dilay bohola dama darafyada magaalada meelaan laga dayayn iyo dooxooyin hoosiyo lagu duugay caarsila koonfuray dadkaagiyo dabargooyahaagiyo dawsariinta aan turin igu soo daldalaysood igu daawanaysay dembigii la iga galay ka dabaalan maayoo durduraa rogmanayee dib u eeg xaqiiqada didibsoo warkay dhaaf dacariyo la jiiftiyo doogta ha igu soo kicin weli may damqaysaa oo dhidhkii ma dooxdaa danahayga moodee lixdankan dabayshii danahayga moodee igu kaa dartaybaa dabkan iyo horseedee kolkaan dowladdaydii anigoon bil dib u dhigin degdeg kugu soo daray anaa qalindareeyo qadafkaaga doontee daacad iyo wanaaggaan dafta kuula soo idhi adigaa dubeeyo samihii ilduufee duqeeyo xumeeyee dusha nabarka laga dhayo hoos hoos mayuu dawoobaa duunyada walaalkaa kuu dhiibay door hore haddaan laga dareersanoo lasoo doono waayoo loo daayo uunoo hayo dhowr diraacood damac waayi maayee waxa uu dubaaqiyo dareenkiisu qabayaa duunyadiisii inay tahay dariiqaasi inaad tahay murtidaa daliil u ah adiguna damcaysooy daandaansi badaney xaqaygii diraac hore dushaaduun ahaayee cidi kaaga daba iman dulmi baad ku haysee daligaay namaad baran mana lihid damiiro inaad tahay nin daalina ka didaaya samahoo ku doogsada xumaatida dabcigaaga hoosiyo dareenkaaga liitiyo dushaadaad ka aragtaa maxaa nolosha door bidan dahabiga wanaagga leh aad uga didaayo hinaasaha la darartaa dad xumoy waxba ha tarin taariikhda dib u eeg ninka daaqad kala baxay aqalkuu dugsanayay kaba ninkii ku lama yidhaa saakana ifooy
wada raacsan baad dortay oo jecele calankeedu waa midan degayn daayin abidkiye daabacaada tawxiidku waa lagama dugane sidaasuu ku daarajaysan yahay naguna deeqaye diyaar waxaan u nahay sharaftayada inaan difaacnaye dambarkaa hashaydaan cid kale debinta saarayne doobigeeda caanahaa ku jira waan ku diirsadaye dadka kale intuu dhami lahaa anigu maandugo